samuu'eelkii koowaad cutubka soddon iyo koowaad haddaba reer falastiin waxay la dirireen reer binu israa'iil oo raggii reer binu israa'iilna way ka carareen reer falastiin oo buur gelboca ayay ku daateen iyagoo la laayey oo reer falastiinna aad bay u eryadeen saa'uul iyo wiilashiisii markaasaa reer falastiin waxay dileen yoonataan iyo abinaadaab iyo meelkishuca oo ahaa saa'uul wiilashiisii oo dagaalkiina aad buu ugu sii kululaaday saa'uul oo waxaa isagii gaadhay qaansooleydii oo isna qaansooleydii aawadeed ayuu dhib badan ula kulmay markaasaa saa'uul wuxuu kii hubka u siday ku yidhi war seeftaada la soo bax oo iga marbixi waaba intaasoo buuriqabyaduna yimaadaan oo ay intay seef iga murbixiyaan icayaane laakiinse kii hubka u siday wuu diidey waayo aad buu u cabsaday sidaas daraaddeed saa'uul wuxuu qaatay seeftiisii markaasuu ku dul dhacay oo kii hubka u sidayna markuu arkay in saa'uul dhintay isna wuxuu ku dul dhacay seeftiisii wuuna la dhintay sidaas daraaddeed maalintaas waxaa wada dhintay saa'uul iyo saddexdiisii wiil iyo kii hubka u siday iyo raggiisii oo dhan oo raggii reer binu israa'iil oo dooxadii dhankeeda kala joogay iyo kuwii webi urdunshishadiisa joogay markay arkeen in raggii reer binu israa'iil carareen oo saa'uul iyo haweylashiisii ay dhinteen ayay magaalooyinkii ka tageen oo carareen markaasaa reer falastiin yimaadeen oo iska degeen oo maalintii dambe markay reer falastiin u yimaadeen inay dharka ka furtaan kuwii la dilay waxay heleen saa'uul iyo saddexdiisii wiil oo buur gilbooca ku dhintay markaasay madaxii ka gooyeen oo hubkiisana way ka furteen oo waxay uciddireen dalkii reer falastiin oo ku wareegsanaa inay u wargeeyaan gurigii sanamyadooda iyo dadkiiba oo hubkiisana gurigii casharood ayay dhigeen meedkiisiina derbigii beytshaan bay ku xidheen oo dadkii yaabeesh gilicaad degganaa markay maqleen waxyaalihii ay reer falastiin saa'uul ku sameeyeen waxaa kacay raggii xoogga lahaa oo dhan oo habeenkii oo dhan ayay sii guuraynayeen markaasay beytshaan derbigiisii ka soo qaadeen saa'uul meedkiisii iyo maydadkii wiilashiisa kolkaasay yimaadeen yaabeesh oo halkaasay ku gubeen markaasay lafahoodii qaadeen oo ku aaseen geed yaabeesh ku yiil hoostiisa toddoba maalmoodna way soomeen